walaal jaamac aadan kuu salaamay sida aan la wada socono ama adigaba aada la socoto shan iyo tobankii bishan mars waddanka holland waxaa ka dhacay doorasho guud oo la dooranayay baarlamaanka holland doorashadaasi waxay kusoo afjarantay in ay ka qayb galeen siddeed iyo labaatan xisbi laakiin ugu dambeyntii saddex saddex iyo toban xisbi ayaa ku guulaystay inay baarlamaanka galaan oo ay kuraas ku yeeshaan baarlamaankiina hadda waa dhan yahay hadda waxaa lagu mashquulsan yahay si dowlad wadaaga loo soo dhisi lahaa tahay haddii doorashadii ay halkaa kusoo gabagabowday bal waxaad warbixin guud naga siisaa dowladda holland waa dowlad noocee ah ma dowlad dhaxa ma federaalba nidaamka holland ee siyaasiga ah faahfaahin naga sii marka laga hadlayo nidaam dowladeedka dowladda holland waxay isticmaashaa nidaamka loo yaqaano decentralization oo ah in maamulka uu had iyo jeer u dhow yahay dowladaha hoose oo hoos loo celiyo marka dowladda holland laga sameeyaana had iyo jeer waa dowlad iskaashi ah sababtoo ah xisbina ma heli karo inuu baarlamaanka helo inta badan baarlamaanka oo ah boqol iyo konton kursi xisbi heli karaa ma jiro lix iyo toddobaatan kursi sidaa darteed mar walba dowladda la dhisaya waa inay noqotaa iskaashi ka kooban xisbiyo badan taasna waxay u baahan tahay in laga wada hadlo oo brosees loo maro bal noo faahfaahi iskaashiga sida loo dhiso iyo xilligan gacanta lagu hayo iskaashiga cusub ee lasoo dhisayo meesha uu marayo doorashadu marka ay dhacdo kadib isla markiiba xisbiga ugu codadka bata ayaa had iyo jeer waxaa isaga uu la wareegaa hogaaminta qaabka dowladda loo soo dhisay marka hadda arrintaas waxaa ku guulaystay xisbiga liberaalka ah oo isagu hogaaminaya sida dowladda loo soo dhisayo islamarkaas waxaa jiraya qof loo xil saara inuu soo sahmiyo afka holandeska w waxaa lagu yidhaha farkaner inuu soo sahmiyo maadaama xiya saddex iyo toban gaari ay baarlamaanka ku jiraan inuu qofkaasi soo sahmiyo uu soo wareysto horjoogayaasha xisbiyada ku jira baarlamaanka siday u arki lahaayeen dowladda nooca ay noqonayso ama xisbiyada ha dowladda ay ka qaybgeli lahaayeen ay iskaashadaan dabadeetana qofkaas saamiye ah marka uu soo dhameeyo arrintaas wuxuu kusoo celinayaa baarlamaanka baarlamaanka arrintaa ka doodaayo markay arrintaas ay dhammaato lasoo saxmiyo ayaa kadib haddana waxaa la gelayaa arrin kale ama tallaabo kale oo ah in loo dhaqaaqo markaas sidii loo dhisi lahay dowladdii iskaashiga ahayd oo markaas laga yaabo inay ka koobnaato saddex ilaa afar xisb doorashadii hadda ugu dambeysay ee dalka ka dhacday sida aad sheegtay waxaa ay codadka kala helay xisbiyo badan xisbiga koowaad oo soddon iyo saddex kursi helay waxaa kusoo xigay xisbi isaguna midigta ah laakiin midigta fog ah oo sagaal iyo toban kursi leh sidaa la adligeedna waxaa meesha ka baxay xisbigii talada la hayay xisbigaasi bvd a oo isagu sagaal kursi helay sidee loo dhisi doonaa isbahaysiga cusub hadda sida ay wax u socdaan waxay u eg tahay in isbahaysiga cusub ka koobnaan doono afar xisbi oo ka mid ah saddex iyo tobanka xisbi oo baarlamaanka ku jira hadda xisbiga ugu codadka badan oo hadda iskaashi dowladeedka hogaaminaya oo xisbiga liberaalka ah wuxuu leeyahay soddon iyo saddex kursi xisbiga kale oo kristanka oo asiga laftiisu midigta jira wuxuu leeyahay sagaal iyo toban kursi waxaa jira xisbi kale oo la yidhaha day seson sestak oo isaguna ah bidixda iyo siyaasadda dhexe asna wuxuu leeyahay sagaal iyo toban kursi marka saddexdaas marka laysku daro waxay helayaan koob iyo toddobaatan kursi oo ka mid ah boqol iyo kontonkii taa macnaheedu waxa waay iyagu xataa haddii ay isku tagaan ma heli karaan intii loo baahnay oo ah shan lix iyo toddobaatan kursi marka waxay u baahan yihiin xisbi afraad oo iskaashi la sameeyaan waxaana laga yaabaa inuu noqdo xisbiga bidixda iyo arrimaha bi-adda u dooda oo loo yaqaano qurun links oo afar iyo toban kursi haasta haddii afartooda ay noqoto markaa waxay helayaan shan iyo siddeetan kursi taasoo macnaheedu yahay inay haystaan intii loo baahnay ama majoritigii baarlamaanka oo siyaasad kasta oo baarlamaanka la keeno ay ku guulaysan karaan markaa inay gudbiyaan dhinaca kale waxaa baarlamaanka kusoo biiray dhowr xisbi oo uu ka mid yahay xisbiga la yidhaahda denk oo dadku u arkaan xisbiga matalaya soo galootiga dalka holland islamarkaana u janjeera dhinaca muslimiinta bal faahfaahin yar naga sii xisbigaas waxaa la yidhaha denk oo macnaheedu af soomaali marka loo bedelo ay noqonayso fikir ama ka fikir way uga dan lahaayeen runtii in aad ka fikirto yani maaragtay isheeg siyaasadaada ama cidaad dooranaysid iyo waxaad leedahay waa dhalinyaro turki ah waxayna kasoo go-een oo ay kasoo fallaagoobeen xisbiga shaqaalaha oo ay markii hore ka tirsaneen baarlamaanka ku jireen kadibna doorashadii hadda way ka qayb galeen iyagoo xisbigooda gaarkaa wata oo la yidhaahdo denk waxayna ku guuleysteen inay helaan saddex kursi labo waa turki midna waa moroccan marka waa dhalinyaro firfircoon runtii waxayna aada iyo aada dood ula galaan xisbiga cansuriga ah marka la joogo baarlamaanka dhexdiisa oo doodaha ay ka socdaan oo ku saabsan arrimaha ajnabiga arrimaha magangelidoonka ama qaxootiga iyo arrimaha islaamka oo xisbiyada kale badanaa aysan saas ugu dhiiran ayay aada ula doodaan taasna waxay ku kasbadeen runtii inay helaan dad fara badan oo ay ku guuleysteen inay saddex kursi baarlamaanka ku yeeshaan